إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmat ullaah wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah walaayada islaamiga ee bakool ayaa mashruuc biyaha lagu sifeeyo ka hirgelisay magaalada rabdhuure dhulgariir hor leh ayaa mar kale ku dhuftay dalka etoobiya iyadoo faahfaahin laga helayo dhulgariiradii hore ugu dhuftay gobolka canfarta dowladda federaalka ayaa bilowday in dhulalkii ku yiilay xaafadihii ay burburisay ay dib uga iibiso ganacsato dhiigmiirata ah oo iyada la shaqaysta iska horimaadyo u dhexeeya ciidanka xabashada etoobiya iyo dad rayid ah ayaa ka dhacay magaalada mooyaale oo ka mid a dhulka soomaalida ee ku jira gumaysiga mid ka mid culummada diinta islaamka ah ayaa ka hadlay musiibada haysata maraykanka ciidamada dowladda federaalka ayaa jir dil iyo dhaawac u geystay qaar ka mid ah dadka ku dhaqan degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho dabka ka kacay gobolka californiya ayaa ku sii fiday deegaan hor leh oo ka tirsan magaalada los angeles ee dalka maraykanka
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran qaraxyo ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ah lagula beegsaday inta u dhexaysa lambar lixdan iyo janaale ayaa waxaa ka soo gaaray khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ciidamadan oo magaalada muqdisho sahay ka soo qaaday ayaa waxa ay la kulmayaan qaraxyo joogto ah oo kaga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo askar badan oo ka tirsan shisheeyaha ay dhimasho iyo dhaawac ku noqonayaan toddoba askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ayaa ku naf waaya qaraxyada ka dhacay inta u dhexaysa degmada janaale iyo lambar lixdan waxaana sidoo kale ku dhaawacmay toban askari oo ka tirsan isla ciidamada uganda walaayada islaamiga ah ee bakool ayaa mashruuc biyaha lagu sifeeyo ka hirgelisay magaalada rabdhowre warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macali cabdiweli munaasabadan oo ahayd mid si wanaagsan u dhacday islamarkaana ay ka soo qayb galeen martisharaf kala duwan mas-uuliyiin iyo noqobada wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa waxa ay ka dhacday degmada rabdhuure ee wilaayadii islaamiga ah ee bakool munaasabadan ayaa lagu dahfuray warshad biyaha sifaysa oo cusub oo laga hirgeliyey degmada rabdhuure ee wilaayadaasi taas oo in muddo ah ay ku taamayeen dadka deegaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa horay iskuday badan oo biyo macaan lagu siinayo dadka deegaanka ka samaysay halkaasi maadaama biyuhu degmadaasi ay ahaayeen qaraar ama dhannaan waxaana la qoday ceelal ilaa iyo shan gaarayay allah fadligii dadka degmada iyo deegaanada ku xeeran ayaa hadda helay biyo filtaraysan oo caafi ah waxaana martisharafka ka soo qaybgalay munaasabadda oo ka hadlaya ay soo dhoweeyeen warshaddan biyaha nadiifka ah soo saaraysa iyagoona ay sheegeen in dadka deegaanka ay si wanaagsan ugu diirsan doonaan ugu horeen waxaa goobta ka hadlay injineerka warshada isagoona ka warbixiyey qalabka warshada sida ay wax u soo saarayso iyo qalabkaasi uu howlgeliyey
bismillaah awalan biyo meeq ugaadna hee miil oo hal kilomitriyo bar injarta miilu mashiinkiyaal oo biyo mayayaw mashiinka og biyo markaa qaqaadna way hakrida yihiin balaastiigan yaa hakrida tubadiisa tanga balaastiigan hakride balaastiig wayba qaaday konton fuusti qaadee balaastiig markun wayba kusii baxaase tubadan kasii baxaas shaalishiineesa antikiletno barkadi shaalishiineeskaasa kusii qaadaas way sii maraayana tubada tan unta sii maraas dheebtan hakooyasa dheebtan way buahaa lama bamu kanna bam yariiska lere oo biyo qaadaw wayse biyogu haamankaanga siye riista unta kabaas haamankaanga siye haamankaan nisgudbeayan lamada nisgudbeayan talamada kriyas markal tan sidhaada kridaas mashiinku kanki way buahan ki biyo shal safeey shal shandeey shal safeey biyo aw madiyo gaha maraan danaan korko kooya haamoon sadiida tan way ka jare jaay iyo daawooyin waa ka jare takas jaay iyo daawooyin waa ka jare markuu jaaygaas iyo daawooyinka yaha ka dhacayaan biyo markanna waxaa mimbarka lagu soo dhoweeyey malaaqa guud ee beesha hadame malaaq maxamed xasan bunow waxaana uu ugu horeen u mahadceliyey allah subxaanahu wa tacaala kadibna waxa uu la hadlay bulshada degmada rabdhuure isagoona ugu mahadceliyey dadaalka iyo iskaashiga ay sameeyeen alxamdulilah ilaahay subxaana wa tacaala ya mahadnagaan mahadlahan koobo kon xarakata shabaab almujaahidiin ang mahadnage gaar haan amiirka abu cubayda runtii mayb waa aha jamaalsha inta dhanyi nicmadiis inta dhanta biyooje nadiifkan eyno se ka lug lahaay gacanka lahaay ows ha ku hoosaynga maana ang mahadnage gaar haan mayba goon haanka mahadnagay ilaahay shawaadiiska oo ka ogolaada sheekh maxamed mare jaamac wali wilaayaad runtii mayba warashii hayideerena aniba waqtigay usubya waqtigay bilhandeernu ku horba maanaha deegaanka baroognay inis eed eed juhdi inka biyaay ini dadkan bii helan maana dadki bii helen ada o dadaalki i juhdigi dheerigahay ada biidi ilaahay anka sababi bii helen dadki maana adin ilaahay shuhaadada koo ogolaad anti galantaadka jeysatay wanaagan ilaahay makoo dhumi maana kiindo aayan runtii kalimaadka iyona mayba hadaladaada koo bahay eed eed anka ganacsanayna eed eed anka faracsanayna mirihiina roogna maanaha ka unaata dhasurugnow waxaa markaan la soo dhoweeyey qaar ka mid ah odayaasha degmada rabdhoore iyagoona soo dhoweeyey munaasabadda xerigga looga jariyey warshada biyaha sifeyse ee degmada rabdhoore alxamdulilah ilaahay mahadle subxaana wa tacaala madkoowaad iyo madlamaadba ilaahay ang mahadnagaan geeka wali surugna warshadii safaynti biyaha degmada rabdhoori roog walwelije laha dheegi ma ah walwelije laha aragi ma ah arlaadan dadka meelo maniska koymadinisko an walaska baashalay reer habdhuur lamolaadan ulka ka baashala jari mayle raayay unaga aadisan weeri ayow awkay biyoy mayaya hereedahaya musqulo la gali walka ka baashalay antii dhan geek may argo haytana in ilaahay noo biyi ee oonkan iyoonayto biyoogin oo qareeraysa leh haayan ee may ubiin ahaa ani maanaha hukumadan oo daaguudka eh islaamka lanin gobadaane hukum waa baabajartan hayn iyo ogdin ee lihidanso noo batalukugooy wilayada hata islaamka mala harakada jarowshe anti hata hoob laku reeba walaha kuirisi ma dareemasan intaasay dadkii wadanga hukumaane wala enaa maamula enaa mas-uula enaa wadanga walan gobadaan guri jareen kolba isiinba deeganka ha ka noolayteen waan arago haytan walyo gobadan adduunkan mal arago hay bal isku dhaafa walyo fasaadien haab hal arago walyo gobadan mal arago ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan waxa uuna halkaasi ka jeediyey dardaaran taabanayay dhinacyo badan waxa uuna si qaas ah kala hadlay dadka degmada rabdhoore in ay nimcada allah ku shukriyaan jihaadkana ay garab istaagaan إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه يقول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا إلهي ما يبلي سمد ما يبها قدجنا بيو وطاهر اه نظيف اه sababta ma aad biyo laan deji marka ilaahay sheegay waanzalnaa min asamaa'i maa'an dahuura linuxyiya bihi baldatan maytan wanusqiyahu mima khalaqnaa ancaama waanaasiya katiira ilaahay bilaada ka noolaya biyo dadka ilaahay ka noolaya xoolo waa ilaahay ka noolaya biyo marka faa'iidadiio eedaan badanta ilaahay in badan qur-aanka naxasuus yahay nicmada biyaha may kala kumidaa allah subxaanahu wa tacaala usleeyay in badan gaaladii ilaahay ku kufriyan oo intaas nicmee korshe ku waajibtay ilaahay inka deeqi iyo ilaahay walaka kamana sheegday may kumid ahay tahin biyo kumid ahay afara'aytum almaa alladii tashrabuun a antum anzaltumuuhu min almuzni am naxnu lmunziluun markii oo kitaabka ilaahay un unsurugnan naftan un uurinan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala un raali gelinay ankani ilaahay sharciyadiis difaaja un ankani yaa ilaahay nicmadunga sii nicmadu marka ma in baahanta shukri aan baahanta si in badan ba ilaahay subxaanahu wa tacaala nin sheegay la in shakartum laziidannakum wala in kafartum ina cadaabi lashadiid nicmadun ilaahay ilaka kufrinay ilaahay anka mahadnaqoy lankasta markii waraaba markii ha xasuusday nicmada allah subxaanahu wa tacaala xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa maalmahanba ay waday dadaallo ay ku horumarinayso horumarka qaybihiisa kala duwan ee bulshada waxaana wilaayaadka islaamiga ah ay ka hirgelisay warshado kanaalo ceelal biyood iyo waxyaabo badan oo ay ku kordhinayso kor u qaadidda horumarka bulshada waxaana horumar weliba lagu gaaraa horumarinta shareecada islaamka iyo ku dhaqankeeda taas oo maanta u suurtagelisay dadka muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah in ay ku tallaabsadaan horumaro kala duwan sidaba hadda laga dareemayo neecawda iyo cuudka ka soo ifaya wilaayaadka islaamiga ah dhulgariir hor leh ayaa mar kale ku dhuftay dalka ethoobiya iyadoo faahfaahin laga helayo dhulgariiradii ku dhuftay gobolka canfarta faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali aruurnimadii hore ee maalintii shalay oo sabtiyahe dhulgariir horleh ayaa waxa uu ku dhuftay dalka etoobiya ee dhacaqaarada afrika oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka taagneyd musiibooyin rabbaani ah dhulgariirkan ayaa cabirkiisu ahaa shan dhibic shan waxa uu si gaara ugu dhuftay bariga magaalada disaba ee dalka etoobiya dhulgariirka ayaa dhulka ka hooseeyay toban kilomitir sidaan kasoo xignay xarunta cilmi baarista ee jaamacadda jarmalka ee magaceeda loo sagaabiyo g f z isla wararkii etoobiya ayaan ku guda jirnay faahfaahin dheeraad ah ayaa dowladda etoobiya ka bixisay dhulgariirkii xooganaa ee habeenkii arbacada ku dhuftay dalka etoobiya gaar ahaan gobolka canfarta xafiiska waxbarashada canfarta ayaa sheegay in toddobiiyo soddon iskuul ay waxyeelo kasoo gaartay kuwo kalena ay ku burbureen warkan ayaa waxaa xaqiijiyey cabdi xasan yaanyo oo ah madaxa xafiiska waxbarashada ee gobolka canfarta ugu magacaaban dowladda xabashada itoobiya dhulgariirka khasaaraha u geysta goobaha waxbarashada ayaa ku kala yaala tuulooyinka kale ah awaash fatalle aanruuxa iyo dulaasa oo dhammaantooda dhaca gobolka canfarta lix iyo toban iskuul ayaa gebi ahaanba ku burburay halka koob iyo labaatan kalena ay waxyeelo soo gaareen sidaasi waxaa yidhi madaxa waxbarashada ee gobolkaasi canfarta sawiro lagu baahiyey baraha bulshada oo laga soo qaaday goobihii ay dhulgariirada ku dhufteen ayaa muujinaya mahadhooyinka adag ay geysteen dhulgariiradan ku dhuftay dalka itoobiya muddooyinkii aynu soo dhaafnay dalka itoobiya gaar ahaan gobolka canfarta iyo nawaaxigiisa waxaa si isdabajooga kaga dhacay musiibooyinu allah ku imtixaanay dalkaas boqolaal dad ah ayaa ka barakacay meelaha ay dhulgariirada ku dhufteen kuwaasoo naftooda kala carray iyagoona miciinbiday deegaano fara badan oo ku yaala gudaha dalka itoobiya dowladda federaalka ayaa bilowday in dhulalkii ku yilli xaafadihii ay burburisay ay dib uga iibiso ganacsatada dhigmeerata ah oo iyada la shaqaysta mubaarag cumar ayaa ka waramaya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa maalinba maalinta ka daba istatiraya cabashooyin ka soo yeeraya qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo ku aadan dhulboobka dhulkan oo ku yaala xaafadda jaamacadaha ee degmada hodan ee magaalada muqdisho ayaa ah dhulka ay dowladda federaalka si xoog ugu barkicisay dadka shacabka ee ku noolaa xaafadan ayaa iminka waxay dowladda federaalka bilowday in dib uga iibsato ganacsato dhiigmeerataha oo iyada la shaqeeya qaar ka mid ah qoysaskii laga barkiciyay dhulkan ku yaala xaafadda jaamacadaha ayaa warbaahinta la hadlay iyagoo ka cabanaya dowladda federaalka dhulkii annagana laga dhacay nin jeeb weynaha laga gatay ganacsatada lacagta haysata oo aan dadka waxaanu haynin aa gadata dhulka annagana laga kacshay jaamacadaha ku yaal meel walba ku yaala ayaga uu oolaya ayaga uu oolaya saasay u kala cabiraya saas markaa u dhawaato wuxuu ku leeyahay ayaga dur ma fahanta ilmahayagii annaga qoraxda qoraxdaa fuuqsanaysa annaga waxaan ugu caddaaya jilbaabadii rafaad iyo saxriiran ka daalni yaah dowladdaana saxriirinaysa dowladda dowladda ilaahay wax naga qabta hanoo keen ilmahayda aabboo qarankoo u dhintay dalkoo u dhintaa maanta qaxooti ku ahay booska layda kiciyey boos boosaa loo gadooyaa maanta shaksi kalaa lada gadaa war maxaqaana u lahayn qaranka u dhintay oo militariya oo siddeed ciyaalo saddex jir u yaryahay iida dhintay xaq maanu u lahayn boosta nin kale lada gadaa inaani laysiiyo xaqumaliimiya ana qurac hoostiisaa fadhiya tan iyo markii uu dowladda federaalka majaraha u qabtay xasan sheekh waxaa bulshada ku nool gobolka banaadir soo wajahay dhibaatooyin ay ka mid yihiin dhulboobka iyadoona qoysas fara badan laga barkiciyay guryihii ay degnaayeen haatan ay laayihiin meel ay qoraxda ka galaan iska hor imaadee u dhexeeya ciidanka xabashida etoobiya iyo dad rayid ah ayaa ka dhacay magaalada mooyaale oo ka mid a dhulka soomaalida ah ee ku jira gumaysiga faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi
waa dibadbaxyo isku beddelay iska hor imaadyo toos ah oo shalay ka dhacay magaalada mooyaale ee ay gumaysato dowladda xabashida etoobiya gaar ahaan dhinaca xiga gobolka oromiya shacabka isku soo baxay ayaa waxa ay ka soo horjeedeen boob iyo dhac ay askarta xabashida ka wadaan halkaasi iyagoona sheegay in rasaas noolnool loo adeegsaday marka ciidamada ay hantida dadweynaha dhacayeen balse ilaa hadda lama sheegin war ku aadan khasaaraha ka dhashay tacshiirta ay askartaasi hubiyeen dadka rayidka ah dadweynaha isugu soo baxay fagaarayaasha ayaa ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed iyo madaxda oromada ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida etoobiya iyo maamulka oromiya ayay eedeymo dusha uga rideen iyagoona u soo jeediyey inay xilka isaga tagaan maadaama ay naftooda iyo hantidooda ay kala baxsan waayeen mudaaharaadkan ayaa imaanaya xilli maalmo ka hor ay askartani dil ka geysteen mooyaale islamarkaana ku dilay qaar ka mid ah soomaalida degta dalka etoobiya ayaa waxaa sanooyinkii u dambeeyey ruxay mudaaharaadyo ay dhigayaan bulshada ku dhaqan mandiqadaasi kaa oo ay kaga soo horjeedaan xukuumadda uu majaraha u hayo abiy axmed mid ka mid a culummada diinta islaamka ayaa ka hadlay masiibada rabbaaniga ah ee haysata waddanka maraykanka cabdalla mukhtaar ayaa ka warramaya isagoo u warramayey habeenkii xalay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan sheekh cabdiweli cabdulaahi muudey ayaa waxa uu ka warbixiyey musiibooyinka rabbaaniga ah ee haysta dowladaha maraykanka iyo xabashida itoobiya ugu horreyn sheikha ayaa sheegay in musiibooyinkan ay yihiin aayaad ka mid ah aayadaha allah subxaanahu wa tacaala isagoona tilmaamay in maraykanka looga imaaday meel uusan garanayn bismillahi alxamdulilah ilaah idin barakeeyo masaa'ibta ilaahay ku qabtay maraykanka ee gobolkii xagga dhaqaalaha iyo aflaamta iyo fasahaadka dadka muslimiinta laga fasahaadinahayay dabka iyo dabaylaha ilaahay ku salliday iyo etoobiya oo dhulgariirada soo noqnoqdeen ilahay waan uga mahadnaqaynaa oo iclaankan aan ka wada dhegaysahaynay dadka muslimiintaana ay wada arkahayaan ilaahay fadligii warbaahinta islaamigan ay usoo gudbinayso oo alfurqaan ay ka mid tahay ilahay khayrkiina ha badiye waxaan u aragnaa aaya min aayaati illaahi oo ilaahay uu ku qabtay cadowga gaalada ah oo ilaahay qur-aanku ku tilmaamay sanurihim aayaatina fi laafaaqi wa fii anfusihim xataa yatabayana lahum annahu alxaqu min rabbi ilahay wuxuu leeyahay aayaadkeena waxaan ka tusinaynaa jiha kastaan uga keenaynaa hadda waxaa looga keenay in dhulkii lala giriiriyo waxaa looga keenay in deb kaymaha ka kacay in magaalooyinkoodii lagu baaba'shay mar uu ka waramayey sheikha muuqaallo uu daawaday oo uu ku arkay dabka ka socda maraykanka ayaa waxa uu sheegay in uu yahay qayb ka mid ah mirihii uu beertay maraykanka waxa uu intaa ku daray in maraykanka uu garab istaag u muujiyey yahuudda xaaqidiinta ah ee qasfi iyo duqeyn ku haysa reer falastiin tanina uu tilmaamay inay tahay mid uu allaah uga aargudayo guud ahaan muslimiinta gaar ahaan walaalaheena ku nool marinka go'doonsan ee khaza wallaahi muuqaaladaan aragnay cadowga in ilaahay jalla wacalaa uu nooga argooyey wixii aad aragteen ee qasfe ka dhacahayay walaalaheen qasana ku dhacahayay ee cawaya maalin duqayn lagu waday ilaahay fadligii in cadowgii ilaahay diyaaradahoodiina ay wax u qaba waayeen dadamisyadoodii ay wax tari waayeen awooddayna wax ka badana meesha ka socda bay dheheen waxaan tabar u hayna ma aha sababtoo ah boqol iyo konton kilomitr haddiiba saacaddiiba uu dabka jarahayo dabkiina oo uuro intuu cirka isku shareecaadkaba uu gaaray oo diyaarad hawada soo geli kartaba aysan jirin meelihii uu marana hadda aan iclaanka ka aragnay sidii khaza laysbarbardhigahaya khaza iyo waxaa laysbarbardhigahayaa californiya maanta say u taalo waana waxa ilaahay ku baaba'sha afar maalin gudahood ilaahay jalla wacalaa hadalkii uu taraam adeegsado ah jaxiiman dhadhansiinahayaa jaxiimadii ayaga ilaahay ku qabtay ilaahay baan u mahadnaqaynaa muuqaalada la arkana waa muuqaalo annaga haddaan muslimiin nahay aan ku faraxsannahay ugu dambeyntii sheekh cabdiweli muudey ayaa waxa uu dadka muslimiinta ah ugu baaqay inay la dagaalamaan cadowga oo naf iyo maalna ay ku bixiyaan gaalo la dagaalama naftiina kula dagaalama oo ragga maanta suquurta jooga ee cadowga dafciga u ah ee magaalooyinka walaayaadka islaamiga ee amniga iyo ammaanka aan ku haysanno ragga nafta huray ee saaxada jooga ilaahay ha barakeen leenahay ilaahayna jalla wacalaa ribaadkooda iyo ajirkooda weyn ilaahay ha siyaadiyo naftaas waa lagu dagaalamaa maalkana waa lagu dagaalamaaho oo naf iyo maal waa laysbarbardhigaa marka shareecada laga hadlahayo dadka dhaqaalaha lehna dhaqaalahooda diinka allah ku bixiyaan haddii kale gaalaa ka baadayso carabkana inay ka dagaalamaan dadka muslimiintaan ugu baaqahayaa oo aadan marnaba ducada ka gaabinin aad baana ugu faraxsannahay gaala maanta waxa ku dhacay iyo hasiimada ilaahay jalla wacalaa californiya iyo los angeles oo caasimadda californiya ahayd ilaahay uu ku sallido gobollo kaleo horlana allah ha gaarsiiyaan leenna dabkoodana allah u siyaadiyaan leenna ilaahayna jalla wacalaa murugtooda gaala ha badiyo fikr iyo walbahaarna allah ku rido baytulmaqdisna walaalaheen falastiin allah u furo ilaahay jalla wacalaa jarxigooda ha shaafiyo gaajada iyo xisaarkana allah ka fayda allah ka faydi kare annagana micigoodaa nahay waana u soo soconnaa insha allahu tacaala insha allahu tacaala hal jasadaan isku nahay dabkan ka socda maraykanka ayaa ah musiibo rabbaani ah maraykanka oo ku faani jiray inuu haysto tiknolojiyad horumarsan ayaa awoodi waayey inuu ku guulaysto deminta dabkan ciidamada dowladda federaalka ayaa jirdil iyo dhaawac u geystay qaar ka mid ah dadka ku dhaqan degmada yaakshiid ee magaalada muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed qaasim saacadihii lasoo dhaafay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa xaafadda siliga ee degmada yaakshiid oo ka tirsan magaalada muqdisho waxa ay ka geysteen falal iskugu jira jirdil dhac iyo burburin dhismooyin ciidamada ka tirsan booliiska dowladda federaalka ayaa toos u weeraray guriga ku yaala degmada yaakshiid iyagoo burburiyey guriga askarta dowladda federaalka ayaa horay usii qaatay hantidii tiilay guriga waxaana ka mid ahaa dahab lacag iyo agabyo kale oo qaali ah dadka ay dhibaatada u geysteen ciidamada dowladda federaalka waxaa ku jiray haweeney siddeetan jir ah iyo oday waayeel ah oo ka mid ahaa qoyska gurigooda lagu duldumiyey qaar ka mid ah qoysaskii degan ee guriga la weeraray ayaa ka warbixiyey tacdiyada ay kala kulmeen ciidamada dowladda federaalka iyo boobka loo geystay gurigii reerka dhanaa la wadxira layidhi waa laysoo wacay waa soo baxay reerka u maay guriga waa guriga markaas soo gelima askariya meesha taagan xijaabka oo iiga dhigi xijaabka iiga fuqaana guriga markaa yili hantiyaa tiiri marka alaab iyo lacag iyo wax dhanaa yili guriga gurigiiyaa marka soo gelma xijaabka oo iiga dhiga askariga saana iskaga soo jiiday gurigii soo galaamaaday oo igu soo boodiyey askari marka waa isdilna guriga marka hadidii waxaa ka arka halkaas dheg ma fahanti dahab oo soddon iyo shan garaan oo ahaa iyo lacagaa tiile qasnadana way furnayd dhegahana bannaanka yiile haa dhegtan wen ani ii xirnayda iga dhacday dhulka iga dhacday tan oo ani aan ka helay tii kale waa laayig hanti kalena way maqantahay guriga dhextiile reerka dhamanta marka la wada xira marka guriga ee marka waxaa naga maqan oo kale een, sabarlooge oo dhul oo anan ka aalaynaha oo ku yaal asina een, wax cadde oo hooyada ay leedahay Een, marka waxaa laga tegay koobi iyo xeglihiin iyo orginaalki orginaalki aa la qaata koobiyaa guri nagula tegey marka waa kaya marka qasnata iyo wixii dhan aan wada furnaa meesha umaad alaabta iyo wixii dhanna waa kana waa la wada qaatay ani waa lay dilay askariga waa igu duntay taliyaha saldhigaa ka dambeeyey midka ciidanka watay waxaa waaye haddii oo soo roogsaday lamayeerigii la gooyo baabuura la saara lamayeerigii lasoo fuja baabuura la saara lamayeerigii lasoo fuja xagga qoryaa lala roogsaday intaa loo jeeso xagga qoryaa lala roogsaday intaa loo jeeso meel la arkaba qoryaa afkiisa loo jeeso afkiyaa jooqda gema maahano waxaa waaye gurigan saana lagal ciid markaa tib wuxuu yidhi geeraxaa kugu dambeeyey ninka xawaalka loo siiyo gurigina waxba laguma reebina waa kan ishaadaa hayso anunkana qorgaan leysaga kaanya reeb maxaan isu galnaa adooga waayeelahay waa la dharbaaxiya waa la dilay waxaana dilay igaartiisa igaar camal ciidamada dowladda federaalka ayaa caado ka dhigtay dhibaatooyinka kala duwan ay u geysanayaan dadka rayidka ah ee ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyadoo aysan jirin cid kula xisaabtamaysa falalka xun ay kula kacayaan dadka aan waxba galabsan ee shacabka ah warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dabka ka kacay gobolka californiya ayaa ku sii fiday deegaan hor leh oo ka tirsan magaalada los angeles ee dalka maraykanka dabkan xooggan ee marba marka ka dambaysa kusii fidaya gobolka californiya ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dabkan ayaa maalintii sabtida ah ee shalay ku fiday xaafadaha ugu qaalisan magaalada khasaaraha dhimasho ayaa gaaray ugu yaraan kow iyo toban qof iyadoo la filayo inay dhimashadu intaa ka badan tahay wax ka badan toban kun oo dhisme ayaa dambas ku noqday dabkan kuwaas oo ay ku jiraan dhismayaal caan ah oo loo dalxiis tegi jiray waxaana burburay hanti lagu qiyaasay boqol iyo konton bilyan oo dollar dowladda maraykanka ayaa kaalmo debdemis ka codsatay caalamka iyadoo durbadiba debdemisyada ah waddamada mexico kanada ingiriiska faransiiska jarmalka norway iyo iiraan ay ku soo biireen howlgalka debdemiska ah arrinta mucjisada ku noqotay kooxaha debdemiska ah ee ka shaqaynaya deminta dabka ayaa ah inay istaageen dhammaan tubooyinkii biyaha ee dabka lagu deminayay iyadoo ay gureen keedadkii biyaha ee magaalada dhanka kalena ay dabayluhu sii xoogaysanayaan waxayna dabka u weeciyeen jihooyin cusub gudoomiyaha californiya ninka lagu magacaabo gafi newsom oo warbaahinta la hadlay ayaa si rasmiya u codsaday in baaritaano lagu sameeyo sababta ah aysan u shaqaynaynin tubooyinka biyaha ee ku xihan magaalada los angeles oo ah kuwo loogu talagalay inay si dhaqso ah uga falceliyaan haddii uu dabkaco iyo sababta ay u gureen keedadkii biyaha ee magaalada warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga inta